halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa maanta caalamka laga xusayaa maalinta cudurka aidiska xanuunkan ayaa waxa uu asiibay malaayiin qof oo dunida ku nool iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dadaallo la doonayo in cudurkan daawo loogu helo bukaanka qaba xanuunkan ayaa inta badan la kulma takoor dhibaatadaasi oo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo dowladaha caalamku ay haatan la tacaalayaan meelaha laga xusay soomaaliya waxaa ka mid ahayd magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaasi oo ka dhacay kulan ay soo wada qabanqaabiyeen wasaaradda caafimaadka iyo guddiga la dagaalanka cudurka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
kulanka lagu xusayey maalinta aidiska adduunka ayaa intii uu soconayey looga hadlay halista cudurka aidiska iyo qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo iyadoo sidoo kalena madasha lagu soo bandhigay riwaayado iyo halkudhigyo muujinaya waxyeelada cudurka iyo siyaabaha laysku qaadsiiyo gabagabadii kulanka ayaa guddoomiyaha guddiga ka hortagga cudurka aidiska ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya axmed maxamed jimcaale v o a uga waramay tirada dadka cudurka aidiska uu soo ritay sanadkii aynu ka soo gudubnay iyo sida ay ugu kala badan yihiin gobollada dalka qiyaastii tirada xanuunka h i v-ga uu soo ritay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa lagu qiyaasaa laba kun lix boqol sagaashan iyo kow oo soomaali ah kun iyo saddex boqol iyo konton haween ah iyo kun iyo saddex boqol afartan iyo kow oo rag ah waxaa la ogaaday in gobollada koofureed iyo gobollada dhexe ay ugu badan yihiin dadka uu soo ridanayo xanuunkan waana kun iyo afar boqol soddon iyo afar waxaa soo raaca somalilan oo uu ku dhacay sagaal boqol iyo siddeetan iyo puntland oo uu asiibay laba boqol toddobaatan sideed dhammaadkii sanadkii tegey ee labada kun saddex iyo tobanka waxaa lagu qiyaasay inta la nool xanuunka inay tahay labaatan iyo lix kun oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur iyo haween oo soomaali ah kuwaasoo boqolkiiba konton iyo kow ay yihiin haween boqolkiiba afartan iyo sagaal ay yihiin rag waxaa intaas sii dheer in gobollada koofureed iyo kuwa dhexaba ay hoy u yihiin boqolkiiba konton iyo shan dadka qaba xanuunka h i v aidiska waxaa ku xiga somalilan oo ay ku nool yihiin boqolkiiba soddon iyo afar puntland boqolkiiba kow iyo toban qiyaastii saddex kun iyo shan boqol oo qof ayaa sanad kasto ayuu ku dhacaa cudurka h i v-gu soomaali oo dhan halka halkudhigga sanadkan waa closedagaan taasoo ah in la xiro ama la yareeyo farqiga u dhexeeyo h i v-ga wax ka qabashadiisa dhinac kasto tirada dadka qaba xanuunka aidiska ee ismuujiyey iminkana ku sugan magaalada muqdisho ayaa gaaraya lix boqol iyo konton ruux waxaana qaarkood maanta ay goobjoog ka ahaayeen halka munaasabadu ay ka dhacaysay waxaana magaca dadka cudurka la nool ku hadlay maxamed siciid shire oo ugu horreyn ku bilaabaya xilliga uu cudurku haleelay iyo sida iminka xaalkiisu yahay ani xanuunkaani waxaa laga helay labada kun iyo lixdii decembertan oo kale daawada ayaan markaas hore ka bilaabay maanta waxay ii tahay decembertan two thousand fourteenka sideed sana ii tahay alxamdulillah rabbilcaalamiin tirada guud ee dalladda ay ka kooban tahay waa lix boqol iyo konton iyo laba qofood oo rag iyo haween iyo carruur isugu jira inkastoo haweenka ay u badan yihiin waxaan keliya oo waxqabad ka helnaa hay-adaha unisef global funka iyo w f b oo noo soo marsiisa hay-ad la dhahaya awdo iyo hay-adda la dagaalanka cudurka h i v ga iyo skag oo na support garayso qofkii naga dhinto iyo waxaa kaloo xusid mudan in hay-ad kale oo lahayo somali women development center s w d c iyagana ay ciyaalka yiyarka carruurta caanan oo u gadaan marka waxaan ugu talin lahaa dadkaas in ay dadkan wax u qabtaan masaakiintan income generation loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo haweenka xirfad shaqo la baro bakaas dad badanoo haween baa nugu jiro brofeor cusmaan maxamuud dufle oo ka mida takhaatiirtii ka soo qayb gashay xuska maalinta aidiska adduunka ayaa ku baaqay in wax loo qabto dadka la nool cudurka aidiska waxaana uu sheegay in guddiga adeega bulshada ee baarlamanka federaalka ay u howlgeli doonaan sidii bukaanadaasi loo saacidi lahaa dadka la nool cudurkan oo runtii maantana dad badan meesha ay ka hadleen oo weliba arinta muhiimka oo tahay faquuqidii waxa la dhihi jiray istigmada ama takooridii ka soo baxay oo maanta bulshada u horseeday in yacnii faquuqidaas ama tagooridaas yani cudurkii iyo amusnaantaas uusan ku jirinoo bannaanka loo soo baxo waa yacnii dad u baahan runtii maanta gacan weyn in laga siiyo dhinac kaste ha noqoto dhinac ururadooda ama dalladahooda in yacni gacan weyn la siiyo xag dhaqaale xaq doorka ay ka qaadan karaan wacyigelinta bacdamaa ay yihiin dadkan la nool cudurkii haddana istigmadii ama faquuqidii jebiyey marka waxay u baahan tahay sida maantaba laga dhawaajinayey in yacni kaalmo dhaqaale oo akaankooda weliweli lagu siiyo ay dowladda gacan weyn ku siiso si ay howlahan baraarujinta ah ay u sii wadaan waa arrin muhiim ah ugu dambayntii wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya cali maxamed maxamuud cali xaree ayaa dadka xanuunka isaga shaki qaba kula teliyey inay isbaaraan si haddii xanuunka looga helo ay dawooyin u qaataan maanta oo ah bisha disember kowdeedii waxaa adduunyada oo dhan oo soomaaliya ay ka mid tahay laga xusaa maalinta cudurka h i v aidiska dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka hogaaminayso iyo ururada ay ka mid yihiin ururka iskaak oo u qaabilsan arrimahan aidiska waxaanu ku tala jirnaa inaannu insha allah dadaalka ugu faraha badan ee aanu samayn karno aanu samayno waayo cudura kanu waa cudur caadi ah waa cudur lala tacaali karo dadkana waxaa lagu wacyigelinayaa inay isbaaraan oo ay ogaadaan cudurkan inay qabaan iyo inaanay qabin hadday qabaan waxaa jirta daawooyin la qaato oo xataa daawooyinkii badnaa oo faraha badnaa aan ahayn hadda mid yara doose yaraad qaadanaysaa ilaah idankiis cudurku ma faafayo isla markaasna waxay kugu dhiirigelinaysaa yacni inaad cudurkan uu yahay mid la iska daaweyn karo sida sokor oo lala noolaan karaan leh yacni arrintani waxa weeye arrin wasaarad ahaan aan xoogga saarayno haddii ilaa idmo annagoo la kaashanayna ururada caalamiga ah oo ay ka mid yihiin jamciyadda qurumaha ka dhexsay heedaha iyo kuwa deeqaha bixiya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada hargeysa ee somalilan ayaa ka mid ah meelaha iyadana laga xusay ka hortaga iyo weliba la tacaalidda cudurka h i v aid sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwaaca warbixinta nooga soo diray hargeysa munaasabad lagu xusayey maalintan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayay ka soo qayb galeen daneeyayaasha cudurkan iyadoo lagu soo bandhigay fariimo iyo wacyigelino kala duwan oo la xidhiidha cudurka h i v aids oo la tilmaamay inuu somalilan ka marayo boqolkiiba hal waa sida uu v o e u sheegay agaasimaha guddida xakamaynta cudurka aidiska ee somalilan brofesor cabdi cali runtii somalilan weli wuxuu reydku uu maraya waxa weeyaan boqolkiiba hal wax ku dhow ama boqolkiiba boqolkii qofba qof baa laga yaabaa in laga helo haddii cudurkan oo ay la nool yihiin dadweyne kala duwan ayaa waxyaabaha weli taagan ay ka mid tahay faquuqa amaba waxaa loo yaqaana stigma iyadoo ilaa haatan guud ahaanba dadka uu asiibay ee ku nool somalilan ay daawada qaataan amaba loo bilaabay daawada dadgaadhaya kun sideed boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qof runtii ilaa intii aynu bilownay la dagaalanka xanuunkan ee aynu bilownay dadka inaynu daawada siino somalilan waxaa u rajistar garaysan ama u qoran inay bilaabeen dawada kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof dadkaasi waa dadka gaadhay heerkii dawada ee loo bilaabay ee dawada inay qaataan waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waxaa iyaguna jira dad weli xanuunkii laga helay laakiin weli difaacoodi jirkuu fiican yahay oo weli aan gaadhin heerkii loo bilaabayay dadkaana tiradooda waxay dhintay laba kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan iyadoo muddo dheer lagu soo jiray wacyigelinta la xidhiidha ka hortagga cudurkan ayaa xuska sanadkani uu ku soo beegmayaa iyadoo somalilan laga hirgeliya adeeg dhinaca telefoonada ah oo loo yaqaano hotline services kaasi oo dadka laga siiya tala ku aadan cudurkan adeeggan oo ay hirgelisay dalladda saha network oo ka shaqaysa ka hortagga iyo wacyigelinta cudurkan ayaa saa ka booqday xilli ay ku guda jireen howlaha wacyigelinta haatan waxaan ku suganahay xafiiska isku xidhka dalladda sahan oo ay ku midoobeen in ka badan shan iyo toddoba urur oo ka mid a ururada ka shaqeeya dhinaca arrimaha bulshada islamarkaana ka shaqaynayay arrimaha la xidhiidha xanuunka h i v aids koob iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey haatan waxaan ku suganaya xafiiska hotline serviceka ama waxaa la yidhahdo hotline ee dhinaca la talinta adeega caafimaadka ugu horreynba magaca bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdixakiin magacayga waxa maxamed cabdi cali waxaan ahay madaxa qaybtan hotline serviceka ee dalada star network waxaan arkaya telefoona badan baa idinku soo dhacaya dadkiibaa idinla soo hadlay adeegan bal horta muxuu yahay bal dad nooga waranto cabdi xakiin adeegan waxa weyan adeeg cusub oo caafimaad oo dhowaan dalada sahan ay soo kordhisay dalka somalilan keentay wuxuu awoodda saaray brograamkan oo markii hore barnaamijka loogu talagalay xanuunka leela h j v idiska bal in wacyigelin loogu sameeyo maadaama uu muddo badan adduunka ka jiray somalilanna saasoo kale wacyigelintiina ay somalilan markii hore qaybo kale la isticmaali jiray laakiin aan u aragnay in loo baahan yahay in la keeno qaab cusub oo xanuunkan lagaga hortago sidaas ayuu barnaamijkan daaranaa oo loo keenay way dadweynihii baa soo wacaya bal hadda aynu eegno telefoonkaasi bal la talintaada aisha waxaan qabanna telefoonka halo salaamu calaykum kusoo dhow dalada sahanadweg walaal waa sahanadweg kusoo dhow waa barnaamijka la talinta sahan waxaan kaa caawinaa ceergaabo soo dhowo walaal haye haye cabdalle soo dhowo walaalo maxaad u baahantahay inuu kaa caawino jfrdiska haye soo dhowo walaalo brogramkani waxa weeyaan sidaad ka hadashay mid guud ahaan ka hadla qaybo kamid a caafimaadka oo h i v aidsku ka mid yahay h i v aids walaal haddaan si kooban wax kugu sheego waa xanuun hadda adduunka oo dhan ka jira waxyaabaha lagu kala qaadan walaal waxaa ka mid a waxa weeyaan dhiigag la isku shubo oon baaritaan caafimaad marin qalabyada kale la wadaaga dadka sare ee dhiigka keeno oo iyadana aan la- la nadiifinin way hadda horeynu ugu sii socon doonaa een, dhinaca kale bal een, bal ka waran imanka dadweyne waa kula soo hadlayaan su-aalihii bay kusoo weydiinayaan maxaa ugu badan ay dadku ku weydiiyaan h i v aids-ka dad badan baa igala soo hadlay welibana waxaan runtii aada ugu faraxsanay brogramka iyagoo dad badanoo kabaloo isqaba ay la soo hadlaan oo deetana aan u sameeyay family council adeegan oo lixdii bilood ee u dambeeyeyba ka socday somalilan ayay muddadaasi la soo hadleen amaba la soo xidhiidheen islamarkaana tale la siiyey dad ka badan saddex kun iyo lix boqol oo qof anwar cabdiraxmaan warsame waa agaasimaha dalladan sahan bishii ugu dambaysay iminka maanta dhammaatay bisha noofembar waxaa soo wacay in ka badan sagaal boqol oo qof sagaalkaa boqolee qof waxaa loo sameeyey qaarkood wacyigelin oo waxaa la siiyey warbixin information iyo halkii ay ka heli lahaayeen daaweyn ama dhaqaalayn ama xanaaneyn halkii ay ka heli lahaayeen qaarkood waxaa loo sameeyey in la baro wuxuu yahay h i v aidsk iyo sida u gudbo waxyaabaha aasaasiga information caynkaas ayaa la siiyey run ahaantii barnaamijkii maanta meel fiican buu marayaa maalintii la bilaabay ilaa maanta waa muddo lix bilooda waxa aanu nambarka d- soo garaacay ama nambarka loo service loo sameeyey waxay ku dhowa- waxay ku dhow yihiin ilaa dhowr kun oo qof saddex kun lix boqol iyo labaiyo toban qof ayaa lixdaa bilood soo garaacay baahida wacyigelinta oo ah mid mar kasta taagan ayaa howlwadeennada ka shaqeeya adeegani ay shaqeeyaan amaba ay howlgalaan ilaa habeenkii iyagoo dadka la soo hadlayana u tilmaama goobaha ugu dhow ay ka heli karaan adeega islamarkaana ay daaweynta ka heli karaan waa kan mar kale anwar cabdiraxmaan warsame annaga roolkayagu ama doorka aanu ka qaadanayna barnaamijkani waxa weeye uun tilmaan iyo tusaalayn inaanu tilmaanno meeshii ay ka heli lahaayeen ah, muxuu ahaa eh, shaqo caafimaad hadday tahay muxuu ahaa m c h yada hadday tahay cusbitaalka weyn hadday tahay xarumaha v c t yada iyo haddii ay tahay xarumaha a r v ga laga qaadanay mada- ama daawooyinka laga helayaba iyo inaanu dadkii xog siino oo because waxaa jira dadkeena dad badan oo aan xog fiican haynin oo aan aqoonin sidee- sidee laysugu gudbiya xanuunkan h i v aids muxuu yahay sidee loo kala qaadaa sidee loo daryeelaa dadka xanuunka la nool dadka m- macluumaadka ma hayaan marka waxaanu siinaa macluumaadkaas oo dhan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa